Magaalada qudhac Kudleh oo ka tirsan gobolka Daadmareer ee maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigay dhismaha saldhigga cusub, kaasi oo ay si isku tashi ku dhisayaan bulshada degmada. Madasha dhagaxdhiga ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano, waxgarad, saraakiil, taliyaha ciidanka booliiska gobolka Daadmareer iyo mas'uuliyiin kale. Qaar ka mid ah guddiga dhismaha saldhiggan ayaa ka warbixiyay dhismaha cusub ee la doonayay in laga hirgeliyo saldhigga booliiska degmada qudhac Kudleh.
halkan maanta anigoo guddoomiye qudhac kudlaa waxaanu codsannay in saldhigna loo dhex dhigo oo aannu qabna baahi badan waddankanna waa meel u baahnayd waa beled ballaadhan annagaa u diyaargarownay in saldhigana loo sameeyo oo aannu hawshiisa dhammaystiranno marka maantana loo dhex dhigo laga bilaabo markaa hawsha waxnu qabsanayna annagaa dhammaystiraynaa sida aanu qorshaysannay in aanu maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobankii bishii julaay ama bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo labaatanka aanu saldhiggii dhagax dhiganno oo ay nala joogaan een, taliya qaybeedkii degmada ee oodweyne een, xildhibaanadii odayaashii cuqaashii intuba ay maanta nala joogaan ay dhagaxa dhigayaan taliyaha ciidanka booliiska gobolka daadmareer mudane maxamed ismaaciil xirsi oo dhagax dhigay dhismaha saldhiggan booliiska ee degmada qudhac kudleh ayaa bogaadiyey bulshada degmadaasi waxaan halkan uga mahad celinayaa cuqaasha iyo odayaasha iyo deegaanka oo runtii isku tashaday oo maanta gartay inay samaystaan oo ay u baahan yihiin baahi weyne u qabaan rug ciidan ama saldhig kuwaasoo ayagu ay dadka deegaanku isku tashadeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin caaqilka iyo maamul odayaasha iyo dadka deegaankaba waan uga mahad celinayaa inay iskaa wax u qabso ku dhisanayaan saldhigga waxa weeye annagu bilays ahaan waxaannu idinkala qayb gelaynaa sidii isteejinkaasi u hirgeli lahaa taliya qaybeed ahaan intaan anigu weliba joogo waxaan aad iyo aad idinkala hirgelayaa sidii isteejinkaasi u hirgeli lahaa jananka bilayskana een, aad iyo aad buu u jecel yahay meelaha wax laga qabto jananka bilaysku dadka wax qabsanaya aad buu wax ugu taraa laakiin waxa weeye markaa waxaan idin leeyahay ilmaadeer hayaal sidaa aad noogu yeedheen ee aad tidhaahdeen waxbaynu qabsanaynaa iyaan la dhigin uune soomaalidu intay wax soo qaadaa bay halkii kaga tagtaa halkii bay kaga tagtaa ha kaga tegina ha la bilaabo dhismaha saldhiggan cusub oo laga hirgelinaya degmada qudhac kudleh ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta amniga iyo xasiloonida degmadaasi